بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب في التفضيل باب أي هذا كان باب باب ويان في التفضيل في بيان حكم التفضيل بين الصحابة kala fadilidda saxaabada dhexdooda la kala fadilo waxaa ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay kitaabu sunna uu kusoo dhexdaray wuxuu ugu dhexdaray waxay tahay mas'ale caqiidada ku tacalluqda waayo saxaabada jacaylkooda iyo sida loo kala fadilayo loo xagga tafdiilkooda iyo khilaafadooda iyo waxa ku tacalluqo siday nidaamkoodii iyo maamuladoodiisay u kala horreeyey maadaama ay ku dhumeen firaq dhan oo ay ka mid yihiin raafidada oo ayaga abubakar iyo cumar iyo mansiladooda hoos u dhigay bal gaalaysiiyey saxaabada dhammaantood ilaa wax yar fara ku tirisa maahane shan iyo meelahaasoo kale wax dhan maahane qolo kale iyaguna waxay ahaayeen khawaarijta iyo muctasilada khawaarijta iyagu marka cusmaan iyo cali iyo ayay gaalaysiiyeen oy diinka ka saareen ka beri noqdeen iyaguna marka waxaa weeyaan wax baabkan ku tacalluqay soo gelayaan baabkan nawaasibta oo iyaguna aalubeydka nebiga cali iyo aalubeydka aad u dhacnin jiray iyaguna baabkan bay sal ku leeyihiin ay soo gelayaan ayb waxyaabahaas oo dhan marka halkan iyo baababka iyo baabka ka dambeeyo iyo midka ka sii dambeeyo waxaas uga hadlayaa caqaa'idka abwaabteeda shan baab waaye oo yacnii culamaau ahlisunna waljamaaca caqiidada ay ku saleeyaan waa shan baab oo ayaa ugu waaweyn shantaas baab marka waxay kale yihiin baabu lasmaa'i waasifaat magacyada alle iyo tilmaamaha alle jahmiyada iyo aad uga leexatay iyo qolooyinka la midka baaburaddi calaljahmiya ku keeni doonaa baabu liimaan ama masaa'il alasmaa'i waalaxkaam masaa-isha la yidhaahdo ama iimaanka ha lagu magacaabo iyagana murji'ada iyo yaa ku dhumay iyo firaqooda iyo khawaarijta iyo muctasilada qolada marka baabka saddexaad waxaa weeyaan baabu lqadar kii uu ka soo hadlay waaye qadarka iyaguna marka jabriye iyo qadariye ayaa ku dhunsan qadariye iyo muctasilo waa isku mid haddaa maqasho liannahum yunkiruuna alqadar arrin walba hadduu cusub yahay bay leeyihiin marka ficilka addoonka isagaa samaysta iyo waxyaabahaasay caqaa'id ka dhigtaan alasmaa wasifaat iyo waxaan sheegnay masaa'il alasmaa'i waalaxkaam iyo masaa'il اlqadar iyo tan afaraad waxaa weeyaan saxaabada oo hadda tafdiilkan iyo khilaafada iyo oo uga warramayo shiicada iyo waxa la midkaa iyagana ku dhumay baababkaas baabka shanaad waxaa weeyaan baabu اlwacdi wاlwaciid nusuusta yacnii waciidka ah iyo nusuusta wacdiga ah see loola dhaqmaa waciidkuna marka waxaa weeyaan goodiga haddii ilaahay uu dadka wax ugu goodiyo ninkii waxaa sameeya naartuu gelaya see loo fahmayaa marka waciidkaasna marka dawaa'if baa ku dhumayoo qaar waxay dhaheen mar haddii ilaahay goodiyey goodigu inuu sameeyo waajibay ku tahay oo ninkii maalan dembi sameeyo naartuu gelaya haddii layidhaha inuu naarta geliyo waa qasabay dhaheen ahlu sunnadana taas qasab maahanay dhaheen wacdiga oo laga tago ayaa ceeb ah laakiin waciidka iyo goodiga oo layska cafiyo qofkeeda karam waaye maahana ceeb maba ahanba ilaahay marka haddii mashiicada allow ku jiraa marka qofkii muslim ah oo dembi galo aan shirki ahayn wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayuu ku dhex jiraa qoladan kalena marka waciidkiibay waxay leeyihin laabudda an yataxaqaq waxyaabo badan baana waciidkaas lagu dhaafi karaa ibnu taymiya ilaa toban waxyaabooduu gaarsiiyaa waxyaabahaas waciidka ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu uga qaado oo towbadaa ka mida oo cafiska dadka waxaa ka mida shafaacadaa ka mida masaa'ibta qofka soo maraysaa ka mida way fara badan yihiin acmaasha saalixaadkaa lagu dhaafaa waxyaabo badan baa marka qaadan kara oo nusuustu ay tilmaamtay ayb shantaas baab waaye marka shantaas baab qofka inuu ka fayoobaado waayo haddii shanta baab marka uu qabash uga jiro abwaabta kale caqiidada dhan shantan unbay soo wada hoos galaan ayb halkan marka waa baababkaa shanta baab ka mida oo saxaabada iyo waxa ku tacalluqow qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala xadaanaa aswad bnu caamir qaala xadaanaa cabdulcaزiiz bnu abi salama can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumara qaal kunnaa naquulu waxaan dhihi jirnay fii zamani اnebiy sala اllahu alayh ali wasalam waqhtigii rasuulka dhexdiisa laa nacdilu maanan ka leexan jirin biabii bakrin abii bakar axadan qofna ugama leexan jirin abuu bakar yacni xagga fadilitaanka cidna ugama leexan jirin marka nebiga laga yimaado uma cumara uma cumar kadibna cidna ugama leexan jirin uma cuhmaana cuhmaan cidna ugama anan leexan jirin uma natruku asxaaba الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam asxaabta nebiga waa ka tegi jirnay intaa kadib laa nufaadilu baynahum ma kala fadli badnaysiin jirin dhexdooda ayb xadiidkan marka bukhaari baa wariyey isagoo kale kan dambe aan ku darnao qال xdثna أحمد بن صالح وهو المصري qال xdثna cنbسة qال xdثna يuنس عن بن شhهاaب qال سالم بن cabdاللaahi إن بن cمر qاal iبن cمر waxa uu yidhi kunaa nquل waxaan dhihi jirnay وrasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم xayu nebiguna uu nool yahay أfضل أmaةi النabiي slى الlه عليه لي وsلم nebiga ummaddiisa ka ugu fadliga badan bacdahu isaga gadaashiisa abuu bakrin weeyaan abuu bakr uma cumaru uma cuثmaan radia allaahu canhu radia allaahu canhum dabaraani riwaayadan wuxuu ku daray fayasmacu rasuulu اllahi sala اlه alay slam dalika falaa yunkiruhu nebiga waa na maqli jiray mana nagu inkiri jirin ibnu xajar wuxuu yidhi wafi lxadiidi taqdiimu cuثmaan bacda abi bakrin wacumar xadiidkan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi cuثmaan horumarintiisa abuu bakr iyo cumar kadib abuu bakr iyo cumar kabacdi in cuثmaan la hormarinayo cinda jumhuuri ahli الsunna ahlu sunnada badankooda agtooda saasu ah wadahaba bacdu salafi salafka qaarkood waxay ku tageen ilaa taqdiimi caliyin calىa cuثmaan cali in laga hormariyo cuثmaan laba qowl waa marka abuu bakr iyo cumar ma laysku khilaafsana inay abuu bakr ugu fadli badanya uma cumar ou ku xigo qofkii abubakar iyo cumar cid kale ka hormariyana asal baa ka qaldan caqiidada xaggeeda ayb laakiin ninka saddexaad cuhmaan miya mise waa cumar khilaaf baa ku jira jumhuuru salaf badankood cuhmaan bay hormariyeen maadaama isaga la doortay saxaabaduna waxay wax ku dooranayeen diin iyo saa-un ay ahayd iyo fadli qaarna waxay hormariyeen cali ayb oo waxaa ka mida buu leeyahay kuwaas cali hormariyey sufyaanu thawri a'immada uuna ka laabtayna waa leeyihi ayb ibnu khusaymana sidaasoo kale uu yidhi cali buu hormariyey iyo daa'ifa min alculamaa'i qablahu wa bacdahu bacdi ahlilcilmina waa ka tawaqufeen cali iyo cuhmaan midna mid lagama hormarinaayay dhahayn abubakar uma cumar bis intaas wixii ka dambeeya ayb jamaaca marka kuwaas ka mida imaam maaligaa laga wariyey qowlkaas yaxya alqataanna sidoo kale laga wariyey isagana muta'akhiriintana ibnu xasmi ayb laba marka waa kala duwan tahay mas'alo tafdiilka iyo khilaafada khilaafada layskuma khilaafsana abubakar iyo cumar in cuhmaan uu ku xigo ninkii khilaafadii cuhmaan ma jirta yidhaahdo kaas isaga waxaa weeyaan asalaa ka dhunsan marka ayb laakiin waxa laysku hayo labadooda yaa fadli badan waa khilaafadooda ma aha yani xukunkooda ma laga hadlaya yaa fadli badan waa tan laysku khilaafay ayb xadiidkanna marka wuxuu tusayaa in cuhmaan uu horeeyo oo cali uu ka horeeyo ayb macnahaasu marka kaas xadiidkan marka uu tilmaamaya alxaafid abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar isaga wuxuu yidhi xadiidkan waa diidayba waa wuxuu yidhi waa dacniyey xadiidkan oo wuxuu yidhi wuxuuna cuskaday xikaayo ibnu maciin laga sheegay oo ibnu maciin baa wuxuu yidhi man qaala abuu bakrin wa cumar wa cuثmaan wa caliy wa carafa licaliyin saabiqatahu wa fadlahu fahuwa saaxibu sunna ninkii yidhaha abuu bakar cumar cuثmaan cali calina saabiqadiisa iyo khayrkiisa u qiro waa saaxibu sunna buu qaala fadakartu lahu waxaan u sheegay yuu yidhi man yaquulu qofka dhaha ka warran abuu bakrin uma cumar uma cuثmaan uma iska aamuso fatakallama fiihim bikalaamin haliid hadal adag buu sheegay marka ibnu maciin ayb waxaana markaas uu yidhi qofkaasi ma ma qumana meeshaas marka ayuu qabsaday ibnu cabdilbar marka de waxaa meeshaas jawaabteedu waa iska caddahay oo xadiidkan hadda hadal ibnu maciin ma laga hor keeni karo haddayba dhacdo xataa marka ibnu maciin hadalkiisa waa la tawjiihin karaayo isagu cali iyo cumaan in cumaan la hormariya ma diidana haddaan cali xaqiisa hoos loo dhigaynin taasna de ma cali cumaanoo haddii la hormariyo calina aan xaqiisa hoos loo dhigin waa midka xadiidka uu sheegayo macnahaasaa marka iyada ku jiro xadiid kalena marka wuu sheegayoo marka uu yidhi waxaa lagu ijmaacay buu leeyahay wadaca bnu cabdilbar ayضا ana hada الxadiiثa khilaafu qowli ahli الsunaةi ana caliya afضل الnaasi bacda الثaلaaثaةi fainahum ajmacuu calى ana caliya afضل الkhalqi xadiidkii marka meel kaleu ka soo galay marka wuxuu leeyahay ibnu cabdilbar waxaa lagu ijmaacay cusmaan markuu dhintay kadib cid cali ka fadli badnayd inaysan jirin xadiidkanna wuxuu sheegayaa hala aamuso cusmaan ka bacdigii ayb marka ijmaacaasuu ka hor imaanayaabuu rabaa inuu dhaho ayb halkanna marka ibnu xajar si fiican uu u tawjiihiyey wuxuu yidhi sidaas ma ka dhalanaysa ibnu cumar markuu leeyahay kunaa naquulu abuu bakar uma cumar uma cumaan uma naskutu xilligii nebiga noolaayay ahayd ee cumaan markuu dhintay kadib maba ka hadlinba ibnu cumar isaga cumaan markii uu dhintayna yaa dadka ugu fadli badan waa lagu ijmaaci karaa cali inuu yahay ijmaacaas iyo qisadii horena wax iska hor imaanaya sidaasuu marka ku jawaabay calaa kullin marka tafdiilu abi bakrin wa cumar waa maxalu itifaaq cumaan iyo cali taqdiimkoodana maxalu khilaaf ah sida raajixaana cumaana horeeyo oo jumhuuru sanaf ay u badnaayeen khilaafada laakiin way sida waxay u kala horeeyaan abubakr uma cumar uma cuثmaan uma caliyin qowla waaxidan iyadoo wax khilaafa aan lahayn qaala xadaثna mxamed bnu kaثiir qaala akhbarana sufyaan qaala xadaثna jaamic bnu raashidi qaala xadaثna abu yaclى can mxamed bn اxanafiya mxamed bn اxanafiya waa cali wiilkiisii wa faaطimo ma dhalin islaan laga soo qafaalay bani xaniifa ayaa dhashay meelaha ka timid aggaas qultu liabii aabbahay baan waxaan ku yidhi buu yidhi ayu nnaasi khayr dadka yaa ugu khayr badan bacda rasuuli illahi sal ll ly slam qaala abuu bakrin abuu bakr buu yidhi qaala qultu waxaan yidhi uma man yaa kale qaala uma cumar qaala uma khashiitu waxaan ka baqay an aquula inaan dhaho uma man fayaquula uu yidhaahda markaasi cumaan waxaan ka baqay buu yidhi inaan markaa idhaahdo yaa cumar ku xigo waa ka cabsaday inuu cumaan dhahan ka baqay buu yidhi nin yar buu ahaa isaga maxamed ibnu alxanafiya markaas sida xadiidka uu sheegaayo marka aabbihiisowna la rabay qofka saddexaad inuu noqdo marka ama cumaanku maqashiiyaa buu is yidhi marka waa iska dhaa aamusa marka bani aadam marka wuxuu jecel yahay mar walba waxbaa ugu jiro nooc yacni hawaa ugu jirto faqultu waxaan idhi uma anta yaa abati adaa ku xiga aabbow qaala waxa uu yidhi maa ana ilaa rajulu min almuslimiin aniga maahi ilaa nin muslimiinta ka mida maaha calina tawaaducu sidaa u leeyahay anu nin un muslimkaa ka midaan ahay buu yidhi radia allaahu canhu xaafidku marka wuxuu yidhi meeshaan wa amaa khashyatu muxamed bnmuxamed bni alxanafiya an yaquula cuثmaan faliأnna muxamadan kaana yactaqidu ana abaahu afdalu inuu fadli badanyahu buu ictiqaadsanaa fakhashiya ana caliyan yaquulu wuxuu ka baqay inuu cali yidhaahdo cuثmaan calى sabiili الtawaaduci minhu wاlhadmi linafsihi isagoo tawaaducaayo ayb fayaطaribu xaalu ictiqaadihi markaas isaga ictiqaadkiisa inay wax galaanuu ka baqay marka oo cali inta yidhaha cuثmaan isna awal uu aaminsanaa cali xoogaa marka ictiqaadkiisa idiraab inuu ka soo galo ka baqay qaala markaa wuxuu ahay marka wahuwa fii sini اlxadaaثati wuuna yaraa isaga markaas ibnu xajar wuxuu yidhi waakhraj ibnu casaakir ibnu casaakir wuxuu soo saaray fii tarjamati cuثmaan min ariiqin aciifatin ariiq daciif fii hada alxadiidi xadiidkan ana caliyan qaala cali inuu yidhi ina aثaaliثa cuثmaan ninka saddexeeye waa cuثmaan laakiin waa daciif ariiqaas cali kama imaanin bal cali waxaa ka timid qofka saddexaad ma sheegin wuu iskaga aamusay isaga markii la yidhina asna mays dhihin aniga waaye cuثmaanna ma dhihin sida riwaayadka saxiixa laakiin ibnu cumaray ka sugnaatay nebigoo nool inay dhihi jireen abubakar uma cumar uma cumaan oo kadibna ay aamusi jireen qala xadaanaa mxamed bnu miskiin qaala xadaanaa mxamedu yacni alfiryaadiya qaala samictu sufyaana yaquul man zacama ana caliyan qofkii ku andacooda cali kaana axaqa inuu ku xaqnimo badnaa bilwilaayati wilaayada madaxtinimada minhumaa abubakar iyo cumar faqad khaطa'a abaa bakrin wa cumar waa nin abubakar iyo cumar gef xugmiyey wاlmuhaajiriina walansaar iyo muhaajiriin iyo ansaaroo dhan nin gef xugmiyey wamaa uraahu mana imala gelinayo malayn maayo yartaficu lahu inuu u kor noqonayo maca haadaa kaas ictiqaadkaas isagoo qabo camalun camal inuu u kor noqonayo ila samaa'i samada oo ugu kor noqonayo ila nin ijmaacii saxaabada dardaray oo ka tegey malayn maayo yidhi in camal loo kor yeelayo ila caqiidaa ka xariban oo ka qaldan ayb marka khatar haddii marka gaalnimo ay kusii daraan oo yidhahdaan abubakar iyo cumar waaba gaalo sida raafidadu ay yidhaahdaan raafidadu waa kuwan ciraaq joogo iyo iiraan iyo kuwan kaloo lubnaan joogo iyo wax dhan waa raafido saxaabaday caayeen laasima abubakar iyo cumar ayb marka hadday leeyihiin abubakar iyo cumar waaba gaalo waxaa weeyaan arrintaa iyadaaba gaalnimo ah sababto ah waa takdiib liqraan bilqur'aan waa qur-aankii ilaahay oo la beeninayo ayb markaa wuxuu yidhi iyo risaaladaba caligaa lahaa kuwan qaraabiyada la yidhaahdo ama quraabiyada kuwa la yidhaah nebiga iyo cali baa isku ekaa risaalada cali baa lahaa nebiga waa lagu khaldamay marka isagaa sidaas jibriil baa khaldamay iyo firqa marka raafidada ka mid ah saas dhahaan iyo kuwa qur-aanka inuu taxriifsan yahay qabo oo musxaf faatimo wax la yidhaah aaminsan oo ay leeyihiin markuu nebiga dhintay kadib lix bilood oo faatimo nooleed baa qur-aan soo degaya oo faatimo uu ku soo degaayey almusxafu alfaatimi ayaa musxafka saxda ah waayo kuwa qaba iyo waa caqaa'id kufriya weeyaan kuwaas dacaayad maahan marka siyaasadahan hadda jira waxaas ay keeneene waa wax min qadiimi zamaan kutubta almilal wanixal ka sheekayso oo dhan waa qorayaan waxaas raafidadu waxay qabaan marka nin noocaasa de sidau ilaahay jidkiisa ugu jihaado oo uu diin u kor yeelo wax la fahmi kara ma ahan waxa uu u jihaadayo waa fii sabiili shayطaan lanna hadduu dhulka taxakumo uu qabsado waxa uu ku keenayo waxaas un weeyaan ayb waxaas caqaa'idkaas najaasada badan unbuu dul keenayaa dhulka marka qofka maahan in layska yidhaahdo iyagaa fiican iyo kan waaye iyo waxaan shiico ahayn maa lahayaa oo fiican iyo in la yidhaahda maahan shiica waxa umahaaya iyaga iyo gaaladana waxaa weeyaan caqaa'idka shiicadu nifaaqay ku dhisan yihiin ayb oo hoosta waxay un ka wataan nifaaq mar walbo dadka muslimiintayna ka necab yihiin gaalada gaalada laftirkooda say ugu degdegayso dadka ahlu sunnada oo diinka xataa ka fog uguma degdegto kuwaan cimaamadaha madmadoow oo waaweynka wato oo dowlo islaama noo dhisan dhahayo uguma degdegto sidaas waaqacana marka waxaa weeyaan shaahida u yahay ciraaq bacfi baa ka jiray kama jirin wax weyn laakiin sunnadaa un xoog badnayd un markaas cagtay mariyeen say kastay yeeleen kuwan marka cagta inay mariyaan maxay u samayla ay yihiin marka waxay isla og yihiin khubsi ku jira marka weligaa raafidada ha u leecin dhankooda iska ilaalin khayra malaha wuxuu yidhi marka wamaa uraahu yartaficu lahu maca haadaa camalun inuu u kor noqonayo ma arka ila samaa'i samada xaggeeda ayb xadiidkan marka isnaadkiisa ilaa sufyaan athawri waa saxiix waana min kalaami sufyaan sida ka muuqato sufyaanna waa imaam a'immada islaamka ka mida qaala xadaanaa waaliba waa kuufi oo nimankan aada u yaqaanaa qaala xadaanaa moxamed ibn yaxya bni faris ummadaha adduunyada dadka shiicada la dego oo la dhaqmo caamadooda xataa waa necab yihiin shiicada annaga ummaddeennana caamadeenna shiicada waa rabaan waxa keenaya waxay tahay maanan arkin annaga ma naqaan shiico lama degin deris lama noqonin laakiin dadka kale waa yaqaanaan bakistan waxaad arkaysaa yacnii dadka kuwa a is leedahay kuwan berlawiyiinta la yidhaahdo oo khuraafada qabo oo yacnii owliyada caabudo iyo waxaa arkaysaa nimanka sidaas ah shiicada inay qoorta ka gooyaan maahani si kale ma yeeli ma la tusi karo shiicada maxaa dhacay haddaad tidhaha wuxuu ku leeyahay shiicadu horteydu saxaabada ku caynaya seen yeelaa buu leeyay nin saxaabada horteyda ku caynaya abubakar iyo cumar iyo waa dadka yacnii kuwa khuraafiyiinta weeyaan shiicaduna necab yihiin bakistaanka wahaakadaa dhulkan carabta ciraaq iyo laftirkeeda haddaad fiirisa yacnii ninkiiba shiico la degay waa yaqaanaa waxay yihiin ayb marka waxba ayaan dadka looga dhigin culummada islaamkana intaan wax ka fahamsanahay culummada islaamka shiicadu weligood waa naqdi jireen dawaa'iftooda kala duwan ama khawaarij ha noqdaan ama ha noqdaan bishri lmariisi xataa kitaabuu ka alifay xaafidada radintooda ayb muctazilo ashaaciro kulli waa radi jireen fi اlakhir ibnu xajar اlhaytami kitaab wuxuu leeyahay asawaaciq اlmuxriqa fi radda cala raafida raafidada aad ugu radiyo wakhtiyadii dhaxo hadda un la dhahayay waxaan xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqyadan islaamiga hadda soo baxay la leeyahay unbaa waxay bilaabeen inay yidhaahdaan shiicadu waa fiican yihiin waxaasna dowladnimo unbaa ka gashay bis iyo siyaaso ayb ee diin maaha oo ikhwaanulmuslimiinka masar markii ay jireen iyagaa bilaabay wax u hambaleeyay dowladda raafidada dowladdii raafidada ee toddobaatan iyo sagaalkii ka dhalatay iiraan ayay u hambaleeyeen saasay u daba ordi jireen waxayna bilaabeen inay yidhaahdaan barnaamij taqriib bayna sunna wa shiica la yidhaha taqriib bayna sunna wa shiica sunnada iyo shiicada in laysu soo dhoweeyo adiga ma ka tanaasuli kartaa abubakar iyo cumar inaa wala siisood jeceshahay ma ka tanaasuli kartid see taqriib ku imaana marka ayb markii dambena nimankii taqriib bayna sunna wa shiica bilaabay taqriib bayna nasaara walislaam ay bilaabeen walmuslimiin nasaara iyo muslimiin la soo dhoweeyey waa marka macaahiddan ashari ay ka bilaabatay culummadii masar berigaas joogtay ee waxgalka ahaydee waaweynayd arrintaas aaday u naqdiyeen muxibuddiin alkhatiibaa ka mid ahay iyo ayb ixsaan ilaahi dahiir sheekha la yidhaah bakistaaniga ah laba kitaabuu ka alifay assunnatu washiica mid la yidhaha iyo shiicada iyagaa dilay bambe iyo waxintay u dhigeen bay dileen kow uga siiyeen ayb marka nimankaas barnaamijkooda barnaamij dheer waaye oo kutubihii qadiiman wa xadiidan culummadii salafka ay ku hadda joogaba ay wax ka qoreen ka hadleen marka ninna hadda diin ahaan kitaabadii buu ka fahmaa shiico yousanba arkin ninna shiicada qubxigooda waaba la degan yahay oo wuu fahmayaa waa arkayaa laakiin belada waxay tahay ninaan labadii midna haynin dad shiica ku dhex jirtana khayr khudilaan maahane wax kale muslimka weligood waa khudilaani jireen ibnu taymiya sagaal mujallad kitaab ah ayuu ka qoray la yidhaha minhaaj usunna ayb marka nimankan dambaa uu keenay in dadka ay u jilciyaan ay u soo dhoweeyaan amaa nin allaale ninkii cilmiga u nisbo sheegto nimankaas kuma kadsoonayn maca inxiraafiga xataa lala qabo qaala xadaanaa moxamed bn yaxya bni faris qaala xadaanaa qabiisaة bnu cuqba qaala xadaanaa cabaadun isamaak qaala samictu sufyaan aلthawriya yaquul alkhulafaaءu hamsatn khulafadu waa شhan abu bakrin wa cumaru wa cuثmaanu wa caliy wa cumar bnu cabdilcaزiiz marka cumar bnu cabdilcaزiiz khulafaada labaiyo tobanka ee xadiidkii aan soo marnay laa yazaalu amru الnaasi bikhayrin maa kaana amruhum biاtnay caشhara khaliifa xadiidkaas wuu soo gela cumar bnu cabdilcaزiiz laa shaka cilmi iyo cadaalad buu isku darsaday haddana laakiin mucaawiye kama fadli badno maadaama isagu taabicibu ahaa mucaawiyana saxaabiyu ahaa laakiin xukunkiisii baa wuxuu ahaa aad loo sheeg sheegaayo wax fara badan uu sameeyey ayb mucaawiya laftirkiisa wax ka badan buu qabtay injaazaad fara badan laakiin marka cumar bnu cabdilcasiis bay shan uga dhigaan laakiin khulafaa raashidiin waa afar baabun fi lkhulafaa'i baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lkhulafaa'i khulafadii ayuu baab yahay caddayntooda dadka madaxda khulafada waa dadka madax markuu dhinto ninka bedelo yaa khaliif leedahay qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala moxamedun katabtuhu min kitaabihi qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin qaal kaana abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu ahaa yuxadiثu inuu ka sheekaynayey ana rajulan ataa rasuula اllahi sal l slam nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi inii ara leylata anigu cawadan waxaan arkay oo ku riyooday dullatan daruur minha asamnu waalcasalu subag iyo malab xaggeeda uu ka yahay ka ahaanaya innii ara leylata cawadan waxaan arkay wiirun ku riyooday dullatan daruur yandifu minhaa ou ka da'aayo ou ka difqaayo alsamnu waalcasalu malab iyo subag subag iyo malab fa ara annaasa dadka waxaan arkayay yatakafafuuna biaydihim gacmahooda inay ku qaadqaadanayaan falmustakiru fa minhum waxaa ka mid ahaa almustakiru mid badsanayay walmustaqilu mid yaraysanayay wa araa sababan xarig ayaan arkayey waasilan xiriiro min asamaa'i samada ila alardi dhulka ku soo xiriiro sabab bimacnaa waxaa weeyaan alxabli fa araaka yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waxaan ku arkayay adiga akhadta bihi inaad qaadatay qabsatay xariggii facalowta bihi aa ku kor noqotay uma akhada bihi rajulun aakharu nin kalaa qabsaday facalaa bihi waa ku kor noqday uma akhada bihi rajulun aakhar nin kalaa qabtay facalaa bihi waa ku kor noqday uma akhada bihi rajulun aakhar nin kalaa qabtay fanqataca waa go'ay xariggii uma wusila xariggii waa la xidhiiriyey facalaa bihi waa ku koray ayb qaala abuu bakrin biabii wa ummii aabbahay hooyaday yaan kugu furanayaaye latadacannii waad igaga tegaysaa fala ucabbirannahaa waan fasirayaa oo fasirayaa abuu bakar marku wuxuu yidhi yaa rasuul allah ii daa aniga riyadan anaa ii daynaysa anaa fasirayo faqaala waxau yidhi ucburhaa fasir cabir qaala waxa uu yidhi ama dullatu daruurta fadullatu lislaam waa dalladda islaamka daruurta islaamka wa amaa maa yandifu waxa ka dhibcayo min asanni malab malab iyo subag iyo walcasali malab ah fa huwa alqur'aanu waa qur'aanka liiluhu waxalaawatuhu macaankiisa iyo jilaaciisa yani fudaydkiisa carabka ugu fududyahay wa ama almustakiru kan badsaday walmustaqilu midka yaraysanayana fa huwa almustakiru min alqur'aan walmustaqilu minhu ninkii qur-aanka wax badan ka qaatay ninkii wax yar ka qaateen wa ama asababu xarigga alwaasilu min asamaa'i ila alardi xiriirinayo fa huwa alxaqu weeyaan buu yidhi xaqa aladii anta calayhi adiga aa ku taagan tahay xarigaas marka waa xaqa a adiga ku taagantahay ta'khudu bihi waa qaadanaysaa fa yucliika allaahu ilaahay baa kugu koryeelaya uma ya'khudu bihi bacdaka rajulun nin baa qaadanaya gadaashaa fayacluu bihi wou ku kor noqonaya uma ya'khudu bihi rajulun aakhar fayacluu bihi uma ya'khuduhu rajulun aakhar fayanqaticu uma yuusalu lahu waa loo xidhiirinayaa fayacluu bihi wou ku kor noqonaya lahudan marka riwaayada bukhaari ibnulqayim meeshaan baxdi buu ku leeyahay taadiibu sunanka marka lahuda wuxuu leeyahay riwaayada hore riyada ninkii ka sheekaynaya lahu kuma jirin abubakar marka xaggiisa isaga waa ku jirtay fayacluu lahudaasna waxay u egtahay ninka dambe xarigga inuu ka go'aayo oo loo xidhiirinayo go'itaankana haddana lagu fasiray dhimasho marka haddii cusmaan oo xariggii ka go'oo la dilay oo go'idda ay diliddii tahay isagii in loo kabo suurtagal ma aha lahuda marka meesha in laga bixiyaa fiican oo marka ay noqoto fayacluu bihi ay rajulun aakhar nin kalea haddana ku kor noqonayo cali iyo markaasmacna saas ka agdhow uu sheegay ay rasuul allaahi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow latuxaditannii waad ii sheegaysaa asabtu am akhda'tu inaan asiibay inaan gafayna waa ii sheegay buu yidhi rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhi asabta bacdan waakhda'ta bacdan qayb baad asiibtay qaybna waa wuxuu yidhi waa geftay gefkaan marka culammadu waxay leeyihiin gefka uu sheegaya riyada tacbiirkeeda maahane yanii kaanna waxaa la leeyahay yanii inaad nebiga ku ka hormarto oo tiraa aniga iiddaa rasuul allow taasaa nooc gef ah ah ee riyada iyada tacbiirkeeda waa saxay saasay leeyihiin bacdu ahlimacna ama inuu diidaayo marka yani tan dambe iyo qaala waxau yidhi aqsamtu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waan dhaartay latuxaditannii waad ii sheegaysaa ma ladii akhda'tu waxaan gafay faqaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi laa tuqsam ha dhaaranin iska dhaardhaarta markaa nebigu ma u sheegin ha dhaaranin buu leeyidhi kitaabulaymaan iyo meelahaasaan kusoo marnay xadiidkan oo kale haddaa xusuusantihiin ayb xadiidkii isnaadkiisu ansaxaa macnaha hadda uu u keenay waxay tahay say u kala horeeyaan khulafada tacbiirkaasina marka wuxuu ku dhacayaa nebiga uma abubakar uma cumar uma cumaan cumaan marka markiisii waa go-ay goyitaanka la sheegayana waa fidnadii dhacday iyo dilkii cumaan la dilay iyo waxyaalahaas qال xdثna mحamed بن يحى بن فاriس qال xadثna mحamed بن kaثيir qال xadثna سulayman بن kaثيir عن الزهriي عن cbayd اللahi بن cabdاللahi عن بن cabاasi عن النبي slى الlه عليه لي وsلم بhadiه الqiصة qaala waxa uu yidhi faأbىa waa diiday an yhbirahu inuu u sheego ibn اlqayim marka wuxuu leeyahay qismo wixii buu kala tafsiiray marka isaga haddiina haddii la yidhaahdo buu leeyahay marka nebigiiba waa ka aamusay maxaa adiga uga hadashay haddii la yidhaahdo say noqonaysaa tahdiibu sunanka wuxuu leeyahay nebigu waa ka aamusay wixii ma dhicin weli laakiin hadda mar hadday dhaceen oo taariikhdii ay soo martay wax damba male maxduurkii wixii nebiga uu uga baqaayay hadda waa zuuleen uu leeyahay cusmaanna waa la dilay wixii dhici lahaa waa dhaceen hadda marka in laga hadlaa wax maxduura kuma jiraan tahdiibu sunanka qال xdثna mحamed بن المثنى qال xadثna mحamed بن cabdاللaه الأنصاaري qال xadثna الأشcف عن الxسن عن أbي بكرةa أن النبy slى الlه عليه لي وsلم qاla ذata yومi man ra'ىa minkm ru'yaa yaa riye arkay oo idinka mida faqاla rajulu nin baa wuxuu yidhi ana aniga ra'aytu waxaan arkay kaأna miiزاaنا miiزاan naزla min الsamاء samada idinka soo degay fawazinta أnta وأbu bakrin miiزaanka waxaa lagu miiزaamay adiga iyo abu bakr farajaxta أnta adaa kor noqoto ka raajix noqotay biabi bakrin wawusina cumaru wa abuu bakrin baa lagu miisaamay farajaxa abuu bakrin wawusina cumar wa cumaan cumar iyo cumaan baa haddana lagu miisaamay farajaxa cumaru cumar baa raajix noqday uma rufica almiisaanu miisaankii waa la qaaday marka fara'ayna alkaraahiyata fii wajhi rasuuli illahi sal l slam markii sidaa uu yidhi nebiga yani dhibsasho iyo nicid ayaan wejigiisa ka dareennay yiri waxaa nebiga uu nacay marka waxaa weeyaan limaa calima salى اllahu عalayه ali wasalama ana ta'wiila rafci اlmiisaani inxitaaqu rutbati اlumuuri wa duhuuru اlfitani bacda khilaafati cumar yani waa nebigu uu aadka uga xumaaday waxay tahay khilaafada cumar kadib fidnada dhacaysa ila miisaanka waa la qaaday macnaheeda fidna imaanaysa fidnada imaanaysa iyo isdilka iyo xaalka siduu u xumaanaya taasuu nebigu u yar dhibsaday de wax qadaranna waa tahay oo meelna loogama fako karo haddana laakiin ma la jeclaysanayo oo marka cumar markii la dilay yaa waxaa bilaabatay marka fidno iyo iska bilaabatay xadiidkii xudayfana waatuu ahaa albaabka fidnada ku aadan waa tii uu yidhi maa araa ilaa ina adiga tahay albaabkaas dhaca markaasuu yidhi ma la jebinayaa mase waa la furaya may waa la jebinayaa cumar waa fahmay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka dadka ummadda fidnadeeda haddaad fiiriso waxay ku bilowday nin waxbaan saxayaa un dhahaayo haddana yacnii sidii wax loo saxaayay ka khaldan tahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun can caliy bni zaydin can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam qaala daata yowmin maalin buu wuxuu yidhi ayukum ra'aa ru'yaa yaa ru'ya arkay fadakara macnaahu walam yadkur ilkaraahiyata qaala fastaa'a lahaa nebiga waa u xumaaday rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yacnii fasaa'ahu daalika arrinkaabaa xumeeyey faqaala waxa uu yidhi khilaafatu nubuwatin nebinimadii iyadoo khilaafadii khilaafadeedii ayaa jirayso uma yu'ti illaahu ilaahay wuxuu la imaanayaa almulka boqortooyo man yashaa yu'ti illaahu lmulka wuxuu siinayaa alla mulkiga man yashaau cidduu doonay marka khilaafa oo nebigu wuxuu sheegay calaa minhaaji nubuwa ah khilaafada markaa nubuwada minhaajkeeda ku socoto abubakar soddon sano xadiidkii safiina sheegaya alaaثuuna sana inay ahayd dii la xisaabay marka waxay noqotay khilaafadii abubakar laba sano cumar oo toban sano iyo lix bilood meelahaas ahaa labaiyo toban sano cumaan uu joogay shan sano meelahaasoo cali afar sano ee xoogaa intaa haddii laysu geegeeyey waa soddon labo iyo toban markaa isku darto waa toban iyo labo labaiyo toban markaa u geyso afar iyo labaatan shan sano markaa u geysid waa sagaaliyo labaatan halka sano kalena wuxuu ka soo baxayaa bilaha ilaa cumar toban sano iyo lix bilood u ahaa cumaan toban iyo laba bilood iyo dhowr bilood baa ugu jirtay isuu geegee sannadaa ka soo baxaya soddonkii sano marka qaarna waxay ku daraan dhowrkii bilood oo xasan cali markuu dhinto xasana qabtay booskiisii xasan waa kii ka tanaasulay marka mucaawiye uga tanaasulay intaasoo bilood marka laysu dhammaystiro soddonay noqonaya calaa kullin ayb intaa wixii ka dambeeye mulki baa bilaabmaya marka muluugta muslimiintana mucaawiya ugu horreeyaa la yidhaahdaa waana afdalulmuluuk buu ahaa ayb laa shaka uma yuuti illaahu lmulka man yashaa marka ibnu kaiirna khilaafada taariikhdeeda iyo tafsiirkiisa uga hadlaa wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaati iyo aayadda kale iyadana suurat lmaa-ida walaqad akhada allahu miihaaqa bani israa'iila wabacadnaa minhum inay cashara naqiiba iyo suuratu tawba laftirkeeda uga hadlaa meel kale qال xdثna cمر بن cثمان qال xdثna محمد بن xرب عن الزبيدي عن بن شهاaب عن cمر بن أbان بن cثمان cمر بن أbان بن cثمان مqبول من الخامس أخرج xadيiثه أbو dاود عن جابر بن عبداللahi أنه kاna يxadiث أن رsuuل اللhi صلى اه علي سلم qاaل uriya الleyلةa rajل caawa nin baa laytusa saalxun wanaagsan uriya rajulu nin baa la tusay alleylata caawa ninkoo saalixun wanaagsan waxaa la tusay anna abaa bakrin abuu bakar niita birasuulilahi sal l slam nebiga lagu xihay wa niita cumaru cumarna waxaa lagu daba xihay biabii bakrin wa niita cumaanu bicumar cumaanna cumar waa khilaafadoodii waa qaala jaabirun falamaa qumnaa min cindi rasuuli lahi sal l salam nebiga agtiisa markaan ka tagnay qulnaa waxaan nidhi ama arajulu saalixu ninka suubani rasuul اlahi s sm waama tanawutu bacdihim bibacdin qaarkood qaarka kale xiridda lagu xirayna fahum wulaatu hada اlmri waa dadka arrinkan maamuli doono aladii bacaa allahu bihi nebiyahu salى اllahu alayh ali wasalam ilaahay nebigiisa oo la soo diray xadiidkan marka camr bnu abaankan baa ku jira waa maqbuul mutaabaco u baahan yahay rijaasha intooda kale waa fiqaad imaam axmedna waa soo saaray ibn abi caasimna fii kitaabi الsunna ayuu ku soo saaray qaal abu daawuud rawaahu yuunus oo shucayb lam yadkuraa camran camr bn abaan ma sheegin can ibni shihaab can jaabir bn aban zubaydi baa sheegay yani camar yuunus ibn yaziid ilayli iyo shucayb ibn abi xamsana ma sheegin marka inuu kaanuu riwaayadan aan camar uusan ku jirin inuu rajaxayaad moodaa calaa haadaa marka inqiaaci wax inay marka ku jiraan qaala xadaanaa moxamed bn lmuhanaa qaala xadaanii cafaan bnu muslim huwa safaar qال xdثna xmاad بن سلمة عن أشcث بن cabdالرحمن whuو الjrmي أشcث بن cabdالرحمن الjrmي وqiila الأsدي الbصري صدوq أخرج xadيiثه أbو dاود والتirmidي والنسائي في cmل اليوم والleyلة عan أbيهi أbيis cabdالرحمن الjrmي ayaa la yhaahdaa الأsدي مqبuل أخرج xadيiثه أbو dاود عan سمرة بن جندب أنa رaجuلا qاla yا رasuul الله ra'aytu waxaan arkay kaana dalwan wadaan dulliya min asamaa'i samada in laga soo laalaabiyey fa jaa'a abuu bakrin baa yimid fa aqada wuxuu ku dhegay oo qabsaday bicaraaqiibihaa bicaraaqiihaa ayuu qabsaday ayb alcaraaqi ama alcaraaqiib jamcu curquub weeyaan waa watarka wadaanta weyn xarigga meeshuu ka haysto usha yacnii marka lagu dhereriyo oo laba afka looga xiro oo xarigga looga dhex xiro kaasaa marka la yidhaah dadaab maasha alla xariggaa ku xiran isaga marka ayb dadaabtaasaa marka yaa iyuu qabsaday marka iyuu qabsaday fashariba shurban wuu cabay cabid buu cabay daciifan taag daran yacnii si yar buu u cabay uma jaaءa cumaru cumar baa yimid faأkhada bicaraaqiihaa dadaabtii buu qabsaday fashariba waa cabay xataa tadallaca intii uu ka oonbaxa intii biyaha ay feerihiisa ka buuxsameen yacnii uu ka dherge uma jaaءa cusmaanu baa yimid faأkhada bicaraaqiihaa fashariba waa cabay xataa tadallaca intii uu ka feere buuxsaday uma jaaءa caliyun cali baa yimid faaqada bicaraaqiihaa meeshaa buu qabsaday faintashaat way leecleecday marka faintashaat way leecleecday waintudixa calayhi korkiisa waxaa lagu daadiyey minhaa wadaantaa xaggeeda shay-un wax markii hore nebigaa ka cabay umaadanaa yani abuu bakar baa marka hore qabsaday wadaantii buu si daciifa uga cabay daciif marka waxaa lagu awilay laba sano keliya unbuu madax ahaa abuu bakar waa idaa dhintay laba sano kadib cumar baa marka aad uga feera buuxsada toban sana wax xukumayaycumaanna sidoo kale cali xilligiisii marka kaanuu marka dagaalkii iyo dhiiggii iyo kala bixi dhacay iyo ayaa marka wuxuu ka cabiray wadaantii inay markaa ayay leecleecday oo marka wadaantii iyadu marka ay dhaqdhaqaaqday oo biyihii marka ay agga xagga uga daadaateen cali marka xoogaa baa kusoo firdhaday marka biyahaasayb waa intii yaraydoo isaguna marka uu madaxda noqday radia allaahu canhu xadiidkan ibn abi shayba musanafkuu kusoo saaray isnaadkiisuna waa xasan khadaabina marka macnahii halkaasoo kaloo sheegay alcaraaqi weyaan marka caraaqib caraaqi qaala xadaana caliy bnu sahlin الramliyu qaala xadaana اlwaliid qaala xadaanaa saciid bnu cabdilcaزiiz can makxuulin qaal latamkuranna الruumu ruum way muquuran doontaayoo muquuro doontaa ashaama shaam arbaciina sabaaxan afartan subax laa yamtanicu minhaa ka reebmi maayo ilaa dimashqu wa cammaan dimashqi iyo cammaan bis inta kale way qabsanayaan marka malaaximta iyo meelahaasna xadiidkan mizi wuxuu leeyahay taxatulashraafka malaaximtana waa ku sheegay xadiidkan laakiin muxaqiqa wuxuu leeyahay malaaximta kuma arkin annaga madbuuca abu daawuudka laguma arkin malaaximta xadiidkana ku jira xadiidkan marka waa maraasiil abi daawuuduu ka mid yahay abu daawuud maraasiishiisa wixii uu ku wariyey iyuu ku jiraa kan waa mursal marka waa maqduuc xadiidkan mursal camal uu iska xisaaban yahay ile wax ra'yi lagu sheegi kara maaha waxaanoo kale marka mursaloo kale u xisaabsan yahay nusaka qaar uu dhigaynin ma jira xadiidkan kulligii waa idin dhiga tuxfat ulashraafka alxaafid ilmidi wuxuu yidhi xadiidkan markuu sheegay daal buu ramsi uga dhigay abu daawuud waay daal fi sunnati buu yidhi kitaabu sunna wa fi lmalaaximna waa yidhi can caliy bni sahl alramliy can اlwaliid can saciid bni cabdilcaziiz bihada xadiikaas u sheegay ayb qaala markaa wuxuu yidhi ayb sidaanu tilmaamay muxaqiqu laak wuxuu leeyahay malaaximta madbuuca abu daawuud malaaxim xadiidkan kuma arkin qaala xadaanaa muusa bnu caamir almuriyu qaala xadaana alwaliid qaala xadaana cabdulcaziiz bnu اlcalaa annahu samica abalacyas cabdaraxmaan bna salmaan yaquulu sayaأtii melikun boqor baa imaanaya min muluuki اlcajam boqorada cajamta ka mida yadharu cala اlmadaa'in magaalooyinka dhan buu ayuu ka adkaanaya oo ka kor noqonayaa kullihaa dhammaanteed ilaa dimashqa maahane dimashq maahane xaafid ilmizi kanna wuxuu yidhi daal buu ramsi uga dhigay fi sunnati aw ilmalaaxim buu yidhi can muusa bni caamir can ilwaliid can cabdillaahi bni اlcalaa buu yidhi meeshaan saxda marka meeshaan cabdilcasiiz bni اlcalaadan oo hadda annaga noo dhigan madbuucan noogu taallo sax maahan cabdilcasiis ibn اlcalaa qof la yidhaahna ma jiro cabdullaahi ibn اlcalaa waxaa saxay mizi tuxfatulashraafka sababka marka kutubtan tuxfatulashraafka sababka loogu baahan yahay kan waasaanoo kale madbuucan hadda sunanka ee kutubtan hadda sitada ee daabacani khaladaad baa ku imaan karo asmaa'da ama kelimaad ku dhacay iyo marka mizi in laga saxo way tuxfatulashraafka in lagu saxo way maxaa yeelay xaafid ilmizi isaga fiiri sheekhu ibnu kaiir waaye wuxuu ku dadaalay nusakh taxqiiqsan oo ay xafidsanaayeen oo culummo badan yacnii gacantooda lagu qoray oo lagu saxayo isaga ka uu haystaa adraafuu sameeyey marka axaadiidta axaadiidu اlkutubi sitta bukhaari laga bilaabo ilaa ibnu maaja xadiid walbo darafkiisuu ku qoray adraafdaraf xadiidka qaybtiisa horeu soo qaadanaa kadibuu marka wuxuu sheegayaa maalihii lagu wariyey iyo ciddii warisay iyo sanadkana waa sheegay marka culammada muxaqiqiinta tuxfahay ku saxaan ayb hadda meeshaan marka cabdulcasiis ibn alcalaa aan noo qoran haddaad taqriibka fiirisid ma ku qornaba cabdilcasiis qof leedaha marka see lagu saxayaa wuxuu ku saxmaa kan ma tuxfaha marka inaad muhiimu aadu muhiim u yahay qof marka ama arday oo kutubu sita daraasaynayo ama qof akhrinayo kama maarmo tuxfatulashraaf annaga asmaa'ada muhiim nooma laha dariiqada aan wax ku barannana laqbadaa xoogga la saaraa matniga bis sanaacada xadiidiga dhan badan lagama garanao laakiin muhiim aaday muhiim u tahay marka isaga mizi kitaabkiisaas nusakii kala duwanaa iyo riwaayaadka a'immadaas looga wariyey iyo kulligood oo isku saxayo wuxuu ku leeyahy kelmaddan riwaayadaasay ku jirtaa riwaayadan kuma jirto kelmaddaas wixii aan isaga laga aan ku oolinna waxay noqonaya wax iska naadir ah marka ibnu xajar laftirkiisa wuxuu leeyahy annukatu dhiraaf uu ka dabageeyey xoogaha oo ka ka deyl oo kale kan u noqonayo annukatu dhiraaf marka tuxfatulashraafka maraa laysku daabacay isaga iyo tuxfatu dhiraafka iyo iyo kaas kale oo waxaan ujeedaa annukatu dhiraafka dabca marka wadaad hindiya uu taxqiijiyaa laysku waa laysku dhex daray nukadka marka lagama maarmo isaga laftirkiisa kanuu sii qabana wixii tacliiq uu u baahan yahay iyo wixii kale ka baxsan iyo iyuu ka sheega amaa sida kale hadda tuxfatulashraafku keligiisuu daabacan yahay dabcadan kaleo daarulgarbi dabceeyanoo uu taxqiijiyey bashaar cawaad male iyada nukatu diraafka mal labada ma laga maarmo ayb xadiidkan weliba markuu sheegay wuxuu ku sii daray haddana mizi qiila inahu fii riwaayati اlulu'iyi waxdahu wuxuu yidhi riwaayati اlulu'i keligeed ayaa uu ku jiraa xadiidkanna waa la yiri buu qiila buu ka cabiray laakiin sida ayb taana marka uu tilmaamay qaala xadaanaa marka riwaayat اlulu'ina waa riwaayada ugu dambaysay abu daawuud ninkan lulu'i isaga wuu ka dhowr jeerba ku dul akhriyey sunanka caradadii ugu dambaysayna qaar uu ka tiray marka isaga unbaa riwaayadiisa laysaga badan yahay khadaabina wuxuu ictimaadaa sharxiisa macaalimu sunanka riwaayat ibni daasa ibni daasa riwaayadiisu ictimaadaa ayb قال xdثna موسى بن إسماعيiل qال xdثna حmاad qال xdثna burd أbو العلاء عن مكxuuل أنa رasuul الlahi صلى اه سلم qاal mوdع fusطاaط المسلimiina muslimiinta degmadooda meesha ay tahay fi اlmalaaximi marka ay malaaximta iyo dagaalada waaweyn ay jiraan arضun dhul weeyaan yuqaalu laha اlguuطaةu la yidhaha xadiidkan waa soo marray meel l yha uuطaةu dimashq dimashqa meel ku taalo alguuطa la yihahn waa jirta meeshaas yani saldhigga muslimiintu waa meeshaas qaala xadaanaa abu dafar cabdusalaam cabdusalaam bnu mudahar ayaa la yidhaha alasdiyu saduuqun akhraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud qaala xadaanaa jacfarun huwa bnu sulaymaan can cawfin huwa bnu abi jamiila qaala samictu alxajaaja xajaaj baan maqlay yakhdubu isagoo qudbaynaya wahuwa yaquulu isagoo dhahayo maadaama khulafadii laga hadlaayo xajaaj siduu ku soo gelaayo waxay tahay inxiraafay ka qabeen iyaga madaxtin madaxda oo bani umaya waxay qabeen oo bidco ku shaacday ee jirtay oo ninka madaxda ah wixii uu yidhaahdaba ha lagu adeeco qalad iyo sax ha ahaadaan ninkaa markaas madaxda isaga ilaahay baa mar walba dhowraayay leeyihin halla iska raaca un bisna ah indhaha isku qabso iska dabagal markaa wuxuu yidhi samictu alxajaaja xajaaj baan maqlay yakhduu isagoo qudbaynayo huwa yaquulu isagoo dhahayo ina maala cuثmaan cuثmaan tusaalihiisu wuxuu yahay cind allahi ilaahi agtiisa kamaali ciisa bni maryam nabi ciisaoo kale uma qarأa hadihi اlآaية buu akhriyey yaqra'uhaa wayufasiruhaa id qaala اllahu ya ciisa inii mutawafika waraaficuka ilaya wamuطahiruka min aladiina kafaruu yushiiru ilayna biyadihi gacantiisuu noogu ishaarayaa wailaa ahli shaam shaam xaggeeduu noo ishaaraya marka shaamna de madax saldhigoodaa ku yaalay reer bani umaya maan marka waa la koryeela xukunkiisa halkaasaa loo koryeela meeshaas shaam annagii baa xukunkii cumaan hayno uu ka wada ayb xadiidkan marka rijaashiisu waa iqaad baa layidhi xajaajna waa alxajaaj ibnu yuusuf aلhaqafi ayb marka bacdi ahlicilmi oo gaalaysiiyaa jiraan kaiir min alculamaa laakiin maynan gaalaysiinin saxaabadana qaarkood waa ku daba tukadeen laakiin nin marka wuxuu aha aad iyo aad u qaab daran oo xadiidkii isagaa lagu dejiyey sayakhruju min haqiifa kadaabun wamubiir haqiif waxaa ka soo bixi doona nin been badan iyo nin dadka halaaga xajaajaa lagu fasiray wuxuu yidhi marka qala xadaثna isxaaq bnu ismaaciil aطalaqaniyu qala xadaثna jariirun xaa xadaثna زuhayr bnu xarbin qala xadaثna jariiru can اlmugiiraةi can الrabiici bni khalidin khaalidin الdabiy qaala samictu اlxajaaja baan maqlay ykdubu isagoo khudbaynaya faqaala fii khudbatihi khudbadiisa wuxuu ku yidhi rasuulu axadikum midkiin rasuulkiisa fii xaajatihi xaajadiisa dhexdeeda ugu rasuul ah oo u diro miya akramu karaamo badan calayhi dushiisa ku karaamo badan am khaliifatuhu fii ahlihi mase ninka ahalkiisa uga wakiilka noqdaa yaa wanaagsan buu leeyahay ninaad orod bax meeshaas wax iiga soo gadtiri iyo nin reerkaagii aa ku dhaafanaysa yaa wanaagsan labadaas faqultu fii nafsii nafsadeyda waxaan ka idhi buu yidhi lilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay korkeyga uu ku leeyahay allah usalliya khalfaka gadaashaada inaanan ku tukanin salaatan abadan weligay inaanan salaaddanba kugu daba tukanin wain wajadtu qowman dad haddaan arkay yujaahiduunaka adiga kula jihaadaya xajaaj ahna la ujaahidannaka macahum waa kula jihaadaya adaan dad kula dagaala haddaan arkana waa la safanaya zaada isxaaqu fii xadiidihi qaala waxau yidhi faqaatala ou dagaalamay rabiic bnu khaalid adabbi fi ljamaajim waqcatu ljamaajim xataa qutil ilaa laga dilay hadalkan marka xajaaj muxuu ka wadaa isaga laba macnaa lagu sheegay macna waxaa la leeyahay wuxuu leeyahay khulafadan ummadda ka wakiilka ah iyo rususha ambiyada khulafadaanaaba khayr badan inuu ka wada rasuulku marka wuxuu leeya waa adeege un lasoo dirsaday wey laakiin ninkan ummaddii dhanaa loo xil saaray cabdulmelik ibnu marwaan marka cabdulmeligoo isaga oo u yahay barasaab yaa ambiyada ka khayr badan buu yidhi baa leeyihi culmacbuudka iyo sidaas u dhaha iyo sindi iyo fatxulwaduudka badlulmajhuudka isaga wuxuu ku towjiihiye towjiih kan ka yar dhow aadna moodid inuu macquul yahay badlulmajhuudka isaga wuxuu wuxuu ka wadaa cali iyo cusmaanu rabaa inuu kala fadilo ee marka wuxuu leeyahay calina xaajadii waxaa loo dirsaday orod bax waxaa la yidhi orodoo tag dadkan mushrikiintan quraysh sanadii sagaalaad ballamadii iyo wixii aan la galay usoo tuur oo waxaad tidhaahdaa ballantii inay dhammaanayso muddadii uu tuur waatii cali rasuul nebigu ka dhigtayoo oo ergey uu ka noqday cuhmaanna wuxuu leeyahay khaswatu bedrin nebiga wuxuu ku dhaafay oo mas-uulba uga dhigay oo uu yidhi iska joog adiga saamina uu uga bixiyo beder gabadhiisii ruqiyo ahayd inuu ruqayo ahayd inuu markaa baxnaaniyo ula joogo marka wuxuu leeyahy nina xaajaa loo dirsaday nina nebiga gabadhiisii buu ku dhaafay saas isagu ka wadaan buu yidhi laakiin isaga laftirkiisaa gafsanoo waa lagu cagsi karaa buu yidhi marka saaxibu badilmajhuuda waxaa loogu cagsin karaa mar kalea waxaa dhacday xudaybiye cusmaanaar ergey laga dhigay rasuul laga dhigoo la diray ayb calina waa joogi faadima uu la joogi tilka bitilka marka maxaa marka midaan marka manqaba miya waxaas marka badilmajhuudku marka isagu wuxuu yidhi taas taasaadna moodaa maxaa yeelay haddii haddii uu leeyahay rususha iyo khulafaau bani umaya khulafaau bani umaya khayr badan yani salaadna lalama daba dukadeen gaalnimadiisana bannaankay iska ahaan lahayd soomaa middaan marka cusmaan iyo cali baad moodaa inay u yar dhow lahayd kulle shuraaxdu saasay kala sheegaan walcilmu cinda allah sindi wuxuu leeyahay isaga waxa uu waxaan wax la fah mararka qaar xataa markuu sheegay taas hore wa ilaa haddaynan sidaa ahayn wax la fahmi kara maaha laakiin wuxuu leeyahay sindi ninkan badulmajhuudka iskale sahaan fuuri culimmadeenna qaar baa saan u tawjiihiyey buu leeyahay ninkan marka waqcatu ljamaajimna waxay ahayd waqco ciraaq ka dhacday oo cabdiraxmaan ibni moxamed ibn alashcaf ibnulashcaf ayaa wuxuu ku baxay xajaaj ibnu yuusuf waa la dagaalay ibnulashcaf ciidankiisu wuxuu gaaray soddon kun oo faaris soddon kun oo fardooley u jamciyey iyo boqol kun boqol iyo labaatan kun oo lugley ah oo iskugu jirta culummo iyo fuqaho iyo dad saalixiina dad saalixiina iyo culimo iyo fuqahay isugu jireen xajaaj marka ha lagu baxo ha lala dagaalay marka dhowr jeer buu marka ibnulashcaf waa jebiyaa xajaaj xajaajna waa kusoo rogaal celiya waa kusoo rogaal celiya markii dambe ibnulashcafkii baa lagu dilay ayb fitnadan marka ibnulashcaf ee jamaajim laakiin culimmada siday u badnaayeen waa reebi jireen oo waxay dhihi jireen xajaaj waxba lagama dheefaayo iska daayan qaar ahlucilmiga ka midan ijtihaadkooda wuxuu tusay ninkaas inay la dagaalamaan waxay ku arkeen balaayooyin fara badan marka ahlucilmiga minhum man qaatala xajaaj ugala la dagaalamo kuwan la dagaalaminna waa jireen ibnu taymiyana minhaaju sunnaha saasuu u sheegaa laakiin wuxuu leeyahay wax tamara ama keenin aan dagaal iyo dil iyo ahayn wax kama dhalinin marka masaladan marka yacni xajaaj marka madax buu ahaa madaxtinimadaas marka ku bixitaankeedu maxay keenay iyo khuruujka madaxda lagu baxo faa'iide ma dhaliyo hadday muslimiin yihiin madaxda haddaysan gaaloobin diinta aynan ka bixin iyada laftirkeedana mas'alo waxaa weeyaan beyna salaf dhexdooda salafka dhexdooda war uga jiray oo mas'alo maxalu itifaaqo ijmaac ma jirin ibnu taymiya uu soo raro laakiin mar dambea ibnu xajar wuxuu yidhaha ijmaacaa guntamay gadaal dambe markii mafaasiddeeda la araarkay incaqada alijmaacu calaa taxriimihi lisaan miisaanka saasuu ku yidhaahdaa laakiin iyadoo khilaaf hore u jiray ijmaac ma sugnaa karaa mas'alo usuuliya lianna dadkii hore aqwaashoodii iyo afcaashoodii laa tamuutu bimowtihim qaa'il inuu sidaa yidhaahdaa laga yaaba hadduu sidaa u doodo marka wax jiri jiray waayo la yaabin adiina yani intaad marka ijmaacaas oo kale marka ijmaac xoog badan ma ahan ijmaac saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciin ku ijmaaceen ma ahan imaamu dahabina wuu sheegayaa meelo fara badan laakiin waxaa laysku raacay oo muuqato ibnu taymiya siduu yidhaahdo dadka fawraadka noocaas oo kale kanna uu xukunka kan ka qaado kana kan ka qaado midkanna ay koox kale ku baxdo dadka sidaasoo kale dad mujtahidiinaba ha ku jiraan oo khayr badane khayrkooda annaga ma diidayne laakiin wuxuu yidhi laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan diinna ma oogin adduunyana dadka uma dhaafin saasuu ibnu taymiya yidhi yacnii isku soo duuduub ijtihaad xataa hadduu siiyo diintii la rabay in la oogo ma oogmayso duruuf noocaasoo kalea ayb ila haddaad xukunkii xoog iyo xabad ku qabato mid kale adna xoog iyo xabad kaaga qaadayo duruuftii iyo marka dadka ay diin ku oogayeen ma imaanaysa waxaan ka hadlaynana waxaa weeyaan xaakim musliman ka hadlaynaa mid gaaloobay isagu daacadiisa waa baaba'dayda in layska celiyaana marka dadka muslimiinta laga rabaa saas in loo ogaado qaal marka wuxuu leeyahay ninkan marka ijtihaadkiisu saasuu tusay waa la dagaalay dadka qaabka darane baatiniyadana mararka qaar waxayse dowladay lahaa jireen baatiniyada dowlal cubeydiya oo baatiniyadu lahayd oo sandaqada badnayd oo sunnadii iyo ka tirtirtay masar iyo maqhrib alcarabi maqhrib iyo dhulkan maqhrib islaamka ka tirtireen sunnada iyo iyaguna saan oo kale ay ahaayeenoo dadkii culummada iyo fuqahada iyo waa la dagaalameen qaar badanoo ka mida taariikhdoodana mashhuur ilaa culummada qaarkood abubakr annabulisi ibnu taymiya ibnu imaamu dahabi wuxuu ka sheegay inay qabteen faqiihaas markaasay yidhaahdeen adiga miyaa ninka fadwooday oo yidhi toban iyo kow iyo toban leeb haddaan haysto toban waxaan ku dhufanayaa cubeydiyiinta hal haddana gaaladan u dhiganaa meel adima idiga maa yidhiyaa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi may sidaas ma dhihin ee waxaan leeyahay yidhi kow iyo toban leeb sahmi haddaan haysto toban waxaan ku dhufanayaa cubeydiyiinta kan kow iyo tobnaadna iyagaan ugu darayaa waxba nasaarada ma u haysanaayba kulli ayagaan ku dilayaan lianna cubaydiyiintu waxay ahaayeen firqa baatiniya oo towxiidka ka soo horjeeday ahaayeen oo diinka dhan waa baatin waxaan la fahmi karin waayo oo sunnada la dagaalanto dadkeeda la dagaalanto jallaadiin oo waxay lahaa jireen nasaaro iyo yahuud dadka dadka u jeedlo oo dadka u maqaar bixiyo u dilo yahuuday ahaayeen ee nasaaro calaashaanaynaysa qof muslima waa naxaayay isleeyihin ninkan kale muslimka waa u naxaa qof culumay soo qabanayaan gaalkay u dhiibaayaan adiga marka maqaar bixi bay leeyihiin waa kuwan marka faadimiyiinta la yidhaahdo ixtifaalaadka iyo waxaan keenay culimmada iyo fuqahada marka xataa qaarkood nin khaariji ahaabay safkiisa galeen oo kuwaas iyo khawaarijtu khawaarijtaa roonay dheheen imaam marka dambe hadde khawaarijtu iyaguna intay markii ay la jebiyeen qoladan muslimkii dhinacooda ka dagaalamayay fuqahadii iyo culimmadii bay ku soo noqdeen marba mid ka dil maalka ka qaado ay ku soo laabteen markaasuu tacqiibiyey marka imaamu dahabi wuxuu yidhi alcubaydiyuuna acdaau اllahi warasuulihi wاlkhawaariju acdaau اlmuslimiin labadaas kooxoodu qiimeeyey marka wuxuu yidhi cubaydiyiintu waa acdaaullahi warasuulihi alla i rasuulay col ku yihiin kuwaan marka khawaarijtuna acdaau lmuslimiin laakiin alla i rasuul ayay u cadowkumarka takfiirin gaalaysiinna qolooyinkan marka baatiniyada khuraafada wax ka badan mala bal ayagu tawxiidkay wax ku gaalaysiinayaanba ninka muwaxidkaabay gaalaysiinayaan maxay ku gaalaysiinaya ilaahay keliyaa la caabudo wax marka wax lamida male waxaasoo kale dadku marka waxaa fiican qaababkoodu inay maraatibtooda inay kala cad yihiin waad aaday muhiim tahay qaala xadaanaa maxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa abu bakrin can caasim qaala samictu اlxajaaj wahuwa cala almimbar xajaaj oo mimbarka saaranaan maqlay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo ittaqu اllaha war ilaahay ka cabsada ma stadactum intaad awoodaan laysa fiiha manawiya laysa mahnawiyatun istino iyo wax laga reebaayo daacada dhexdeeda ma ahaanin fiiha fi daacatina daacada dhexdeeda oo amiirka la adeecayo wax laga reebaayo ma lagiyo wasmacuu waadeecuu maqla oo adeeca laysa fiiha mahnawiya wax laga reebayaa dhexdeeda ma ahanin daacadaas liamiiri اlmuminiin cabdilmelik amiir اlmuminiin cabdilmelik ibni marwaan wax loo reebaayo male si muطlaq ah waa in looga dambeeyo loo adeeco sidaasna marka ma saxsano ayb xajaaj marka waa balaayooyinkiisay ka mid tahay wallaahi low amartu الnaasa haddaan dadka amri lahaa an yakhrujuu inay baxaan buu yidhi inay ka baxaan min baabin albaab mucayan ah oo min almasjidi masjidka ka mid ah fakharajuu ay ka baxaan min baabin aakhara albaab kale ay ka baxaan laxallat lii dimaa'uhum wa amwaaluhum dhiiggooda iyo maalkooda xalaal waa u yahay wuxuu ku talax tegay daacada la adeecaayo kuwaan marka iyagu kuwaan la adeecaayo umarada umarada marka daacadooda inama daacatu fi lmacruuf wixii macruufa lagu adeecaa wax kalena ma lagu adeecayo isaga marka wuxuu leeya wax kasta wa albaabkan dadka ka baxa haddaan dhaho ay kan ka baxaan dhiiggooda waa ii bannaan yahay yidhi iyo maalkooda wallaahi low akadtu rabiicata haddaan rabiico qabto bimudar bijariirati mudar qolada mudar la yidhaha dembi ay gashay haddaan qolo kaloo rabiico la yidhaha u ciqaabo lakaana daalika lii taas waxay ii ahaan lahayd min allahi ilaahi xaggiisa xalaalan xalaal qabiilkan dembi uu geystay haddaan qabiilo kale u ciqaaboon u laayo xalaala ii tahay mar haddaan amiir ahay ijtihaadkeedu waa iska sawaab saasuu rabaa inuu dhahna wayaa cadiirii war yaa iiga cudur daaray man yacdirunii yaaigu yaa iiga cudur daaray yaa iga dhicinaayo min cabdi hudaylin reer hudayl addoonkoodii cabdullahi bn mascuudoo ka wadaa dismana soo gaarin cabdullahi bn mascuud isaga cabdullaahi bn mascuud iyo xajaaj iyo cabdullaahi mar horuu dhintayoo soddon iyo xoogaagii buu dhintay soddon iyo saddexdii meel aha ayb muxuu ka rabaa marka wuxuu leeyahay qiraa'adii cabdullaahi bn mascuudo inuu wax ka sheega rabaa xajaajina marka xoogaa qur-aanka iyo waxba uu khidmay jiray ayb markaa wuxuu yidhi yaa iiga cudur daaraya min cabdi hudayl yascumu wuxuu ku andacoonayaa ana qiraa'atahu qiraa'adiisa min cindi illaah ilaahay agtiisa inay ka ahaatay ka timid qur-aankiisa wallaahi baan ku dhaartay maa hiya maahan buu yidhi ilaa rajazun waa gabay min rajazi alacraab reebaadiyaha gabaygoodoo kale waa yidhi waxu akhrinayajari min aad u dhiiba cabdullahi bin mascuud musxaf buu lahaan jiray qiraa' u akhri jiray xag allay ka timid nebiga xataa waa ka uu yidhi qofkii jeclaysanayo man axaba an yaqra'a alqur'aana qadlan dariyan falyaqra' biqiraa'ati ummi cabdin isaga markii dambe musxafkiisa maslaxa loo baabi'iyeyo khilaaf fara badan iyo dadka muslimku inay isku laayaan qur-aanka iyo yaa laga baqay maa wixii cudurdaarkii awal jirayna waa zuulay oo dadka loogu takhfiifinayey luqatu quraysh keliyaa lasoo reebay saxaabada waxay ku tashteen marka masaaxifta kale in la gubo musxafkii quraysh luqadeeda ku qornaa in lasoo reebo kaasna lagu akhriyo mas'alo marka saxaabadu ahl u yihiin cabdullahi bin mascuud marka isaga waagiisii waa kiisii waa haysan jiray waana ku tashadudi jiray oo yacnii aniga ka zuuli maayo saa nebiga uga maqlay inaan u akhriyo u dhihi jiray dadka quraa'da ama fuqahadaana cabdullahi bin mascuud ku ugu horeeyo ahaa saxaabada nebiga sal l slam marka wuxuu yidhi wallaahi maa hiya ilaa rajazun min rajazi alacraab maa anzalaha allahu caza wajal ilaahay ma soo dejinin calaa nebiyihi kuma soo dejinin wacadiirii yaa iiga cudur daaraya min haadihi alxamraa kuwaan gudguduudan wuxuu ka wada acaajimta dadkan cajamka ee carabta aan ahayn war yaa iiga cudur daaraya yani si iga dhahayo yascumu axaduhu midkood wuxuu sheeganaya ku andacoonayaa an yarmiya bilxajari dhagax inuu tuurayo fayaquulu wuxuu dhahayaa ilaa an yaqaca alxajaru dhagaxan intuu ka dhacaayo xadaa amrun arrin baaba dhacaayo wuxuu ka wadaa marka mawaalidii waxaa laga yaabaa inuu ka wado culimmada qaar badanaa mawaali u badnaayo xilligii xajaaj oo cabdulmeligna uu khaliifka ahaa dhiig badan baa daada jiray fidno badan baa lagu jiray fidnada badnaanteedaa looga kinayoona marka middan waa sarbeeb dhagax markii la tuuraba dhiig baa daadanaya yani fidno badan baa jirta waay xukunkii cabdulmelig fidno badan baa dhexdiisa ka jirto taasuu ku nacayaa marka iyagana fa wallaahi waan ku dhaartay la'adacannahum waan ka tegayaa buu yidhi kal amsi baabir shalaydii tagtay oo kalean ka dhigayaa shalaydii tagtay ma soo noqonaysaa maya yacni waa dilayaa buu ka wadaa oo ku daynayeen marka bis qaala fadakartuhu lilacmash acmash baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi ana wallaahi samictuhu minhu ilaahan ku dhaartay anaa ka maqlay yii saas isoo dhahay marka ninkanoo kalea marka jiri jiray ummadda lagu ibtileeyey buu ahaa wabilahi towfiiq sal sl